bismi illaahi raxmaani raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeenimo ee idaacadda johar qodobada aad caawar ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah natiijada imtixaanka fasalka labiiy tobanaad ee sanad dugsiyeedka labada kun afariy labaatanka shaniyo labaatanka oo lagu shaaciyey maanta magaalada jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo hambalyo u diray ardaydii kaalmaha ka galay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare macawiisleyda gobolka shabeellaha dhexe oo weeraray goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo maanta u ambabaxay dalka shiinaha qodobada caalamkan caaw waxaa ugu waaweyn israa'iil oo weerar cirka ah ku qaaday caasimadda yemen ee sanca
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawkooda ugu door karoon iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan natiijada imtixaanka fasalka labiiyo tobanaad ee sana dugsiyeedka labada kun afariy labaatanka shan iyo labaatanka ayaa maanta lagu shaaciyey magaalada jowhar warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdiqaadir maxamed iimaan waxaa maanta magaalada jowhar lagu shaaciyey natiijada imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee sanad dugsiyeedka laba kun iyo afar labaatan ilaa iyo shan labaatanka munaasabada lagu shaacinayay imtixaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle saciid dacmalow iyo mas-uuliyiin kale imtixaanka shahaadiga waxaa gashay tirada guud soddon iyo sideed kun afar boqol iyo todobaatiyo kow waxaa gudubtay soddon iyo laba kun todoba boqol iyo afariyo toban arday waxaa imtixaanka ku dhac ay shan kun todoba boqol kontiyo todoba arday kaalinta koowaad waxaa gashay gabar lagu magacaabo caaisho aadan ugaas xirsi oo ka qalanjibisay iskuul ku yaala muqdisho
tobanka kaalin ee ugu sarreysa imtixaanka tobanka arday ee ugu sarreysa ardayga ugu horeeya waa caaisha aadan ugaas xirsi ka socota gobolka banaadir dugsiga soos ninety one point nine nine bay keenta sagaashan iyo kow dhibic sagaal sagaal boqolkiiba khaalid cabdinuur xuseen xaamuud oo jubbaland ka socda iskuulka markabley ayaa kaalinta labaad ku jira oo ah boqolkiiba wuxuu keenaa sagaashan iyo kow dhibic sagaashan iyo saddex kaalinta saddexaad waxaa ku jira faysal maxamed ibraahim cali oo ka socda koonfur galbeed iskuulka rainbowland lagu dhigtaa waxa uu keenay boqolkiiba sagaashan iyo kow dhibic konton iyo kow kaalinta afaraad waxaa ku jirta fartuun tahliil caalin guuleed oo ka socota hirshabeelle hiiraan integrated iskuolka leeraa dhigata sagaashan iyo kow dhibic afartan iyo afar boqolkiiba ku baasta kaalinta shanaad waxaa ku jira cabdiqani cabdixakiin xasan axmed oo galmudug ka socda iskuolka sunlight la yidhahdo dhigtaa sagaashan iyo kow dhibic afar boqolkiiba ayuu ku baasay munaasabada shaacinta ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle siciid camalow sanad dugsiyeedka aan hadda imtixaankiisa galnay mar labaad waxaan aada iyo aada iyo aada ugu faraxsanahay in maanta imtixaanka laga shaaciyo stateka hirshabeelle ta jowhar waxaan hambalin leeyahay dhammaan bahda waxbarasho ee dowladda hirshabeelle ay joogaan waxaa maanta farxad u ah inay noqdeen stateki ugu horreeyey ee laga shaaciyo muxuu ahaa imtixaanka shahaadiga ee fasalka labayo tobnaad taasna waxaa noogu hambaliyeeyey statyada walaalaheena ayagoo challenges soo jira haddana aan ka xumayn statekii walaalkood ahaa in laga shaaciyo imtixaanka ayadana waa soo dhaweynayaa saaxiibkay maxamed cilmi walaashay zahra cabdi casiisi wax badanoo qaatay iyo cabdinaasir saraar maah idinkana insha allah sanooyinka soo socda waa gaari doonaa in state walba laga shaaciyo ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax cabdiqaadir
si gaara waxaan jeclahay munaasabaddan inaan u mahad celiyo hooyooyinka soomaaliyeed oo aan hubo inay yihiin kuwa u soo jeeday carruurtooda kuwa u kala hayay kuwa toosinayey kuwa nadiifinayey kuwa cuntada siinayey kuwa garab taagnaay xilligii adkaa ee ay soo mareen waxaan halkan doonayaa inaanan iloobin howlgalka awsam oo runtii kaalin xoog la ka qaatay in uu u fududeeyo warqadaha imtixaanka iyo howlgalka imtixaanka inay gaadhaan goobo ay adkayd in la gaaro ama la gaarsiiyo waqti runtii aada iyo aada ciriiri u ahaa ugu dambeyntii waxaan waalidka soomaaliyeed kula dardaarmaya annagoo hadda shir u fadhino oo runtii ka arrinsan doono si waxyaabo tiro badan oo ku saabsan sidee loo tayeyn karaa waxbarashada in waxbarashada qeybta ugu weyn ay ku xiran tahay wacyiga waalidka uu u leeyahay caruurtiisa iyo la socodkooda iyo in waxyaabaha ka mashquuliya waxbarashada uu in allaaliyo intuu awood u leeyahay uu isaga fogeeyo waktiga caruurta ay iskuullada joogaan waa wakti yar laakiin nasiib daro wakti kale oo aada u badan ayaa wuxuu kaga baxaa wax aanan u wanaagsanayn maskaxdooda iyo akhlaaqdooda hantida dadkeennu haysto hantida dalkeennu haysto waxa ugu muhiimsan ma aha badda iyo waxa ku jiro ma aha dhulka iyo waxa hoostiisa ku jiro ee waxaa waaye dadkeenna iyo maskaxdiisa dadkeennana waxaa u tiro badan uguna qaalisan kuwa soo koraya maanta waa maalin farxadeed dhammaan ardayda waxaan leeyahay waad ma waa idiin hambalyeynayaa dadaalkiinna waad ku guulaysateen in sha allah tacaala saad waxbarashadiina usii wadan lahaydeen ayaanu kasii wada shaqaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dugsiyadii iyo macallimiintii iyo bahdii waxbarashada ee dadaalka bixisayna waa mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa in dugsiyada xafladahoodu samaystaan oo ardayda xafladahoodu samaystaan oo waalidiinta xafladahoodu samaystaan waa markii ugu horeysay ee lagu shaaciyo imtixaanka dugsiga sare meel ka baxsana caasimada dalka ee muqdisho oo maanta waxaa lagu shaaciyey magaalada jowhar madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa fariin hambalyaha u diray ardaydii iyo waalidiintii soomaaliyeed kadib markii natiijada imtixaanka lagu shaaciyey magaalada jowhar
hambalyo ayaan leehay guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaana ardadii imtixaanka gashay dugsiga sare iyo waalidoontoodii ee ku soo dadaalay ee wakhtiga badan geliyey waxaan leeyahay hambalyo guul iyo horumaraan u rajaynayaa ardadii waalidiintiina waxaan u rajaynayaa natiijo ay ku farxaan dhammaan inay heleen runtii reer hirshabeelle guul weyn ayay u tahay in lagu shaaciyey hirshabeelle gaar ahaana caasimaddii jowhar imtixaankii dugsigii sare waana markii ugu horraysa ee dowlad goboleed lagu shaaciyo runtii waxaan leeyahay reer hirshabeelle hambalyo hambalyo ayaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalkiinna iyo inaad u garateen hirshabeelle in lagu shaaciyo imtixaanka intaba waad ku mahadsantihiin hambalyo ayaan leehay guud ahaan bahda waxbarashada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maxabiisleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa weeraray goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya bashiir cali daahir wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan bariga gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in howlgal qorsheysan oo dhabagal ah ay fuliyeen ciidamada deegaanka degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo ay ka fuliyeen intuu dhexaysa daaronimca iyo hoodka fiiqi howlgalkan ayaa si gaara waxaay loo beegsadeen ciidamada deegaanka gaari nuuca dagaalka ay siteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasuu ku sii jeeday deegaanada dhinaca hoodka degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana howlgalka inta uu socday ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ee degmada rumigood ay ku qaarijiyeen mid ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab ee saarnaa gaarigaasi sidoo kalena mid kalena ay ku dhaawa saraakiisha ciidamada deegaanka waxa ay sheegeen in si diriq ah ugu baxsaday gaariga nuuca dagaalka ee cabdibilaha ay siteen xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ma aan markii ugu horreysay ciidamada deegaanka degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe howlgal rabagala ay ku sameeyaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah bariga gobolka shabeellaha dhexe tiro dhowr jeer ayaa ciidamada difaaca deegaanka ee macawisleyda ee degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe weerar dhabagal ay ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iskaga kala gooshayey deegaano ka tirsan degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe howlgal ceenkan oo kale ayaa hore ay ciidamada deegaanka ee macawisleyda ee ka dagaalama bariga gobolka shabeellaha dhexe ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka daaronimca kaasoo ay ku qaarijiyeen horjoogo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taasoo ay sheegeen saraakiisha ciidamada deegaanka ee macawisleyda ee ka dagaalama bariga gobolka shabeellaha dhexe inay sii socon doonaan weeraradan dhabagalka ay ku qaadayaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah bariga gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta u ambabaxay dalka shiinaha warkan waxaa inoo sii dheereynaya cabdiqaadir maxamed iimaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta u amabaxay dalka shiinaha halkaasoo uu kaga qayb geli doono shirka toddobaad ee china arab state expo oo lagu qabanayo magaalada yunchin ee gobolka nijaha shirka oo ah madal caalami ah ayaa lagu soo bandhigayaa fursadaha iskaashi ee dhinacyada ganacsiga maalgashiga teknolojiyada iyo tamarta waxaana uu muhiimad gaar ah u leeyahay dalalka ka qaybgalaya gaar ahaan soomaaliya oo doonaysa in ay xoojiso xiriirka dhaqaale iyo iskaashiga istraatiijiga ee kala dhexeeya shiinaha iyo wadamada carabta inta uu ku sugan yahay dalka shiinaha ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa la filay in uu kulamo gaargaar ah la qaato madaxda ka qaybgalaysa shirka iyo sidoo kale mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda shiinaha kulamadana ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka laba geesoodka ah loona abuuri lahaa fursado cusub oo ku saabsan maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo jowhar militariga israa'iil ayaa maanta oo ahadaha ku dhawaaqay inay beegsadeen goobo ku yaala caasimadda yemen ee sanca kuwaas oo ay ka mid yihiin xarunta militariga iyo hooyga madaxtooyada laba xarumood oo koronto iyo goob keedka shidaalka ah sida lagu sheegay bayaan lagu baahiyey wakaaladda wararka ee royters arrintan ayaa timid kadib markii telefishinka almasiir ah oo ay maamulaan xuutiyiinta uu sheegay in duqeymo ay israa'iil fulisay maanta ay ku bartilmaameysadeen caasimadda sanca dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen agagaarka xarunta madaxtooyada saldhigyada gantaalada iyo xarumaha saliidda iyo korontada dad ku sugan sanca ayaa sheegay in weerarada si gaar ah loogu beegsaday meelaha u dhow saldhigyada gantaalada iyo xarumaha shidaalka iyo korontada jimcihii xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay gantaal balastig ah ay ku rideen israa'iil waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada cirka israa'iil ay sheegeen in gantaalku u muuqday mid xambaarsanaa qalab qarxa oo dhowr qaybood ah oo loo diyaarinayay inay qarxaan marka ay dhulka ku dhacaan dhegaystayaal halka warkaan aad kala socoteen waa raadiyo jowhar intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo